baabu taa waa la yaqaanaayo waa baab macrifatina waa garasho calaamaatina waa calaamado ama tusaale ama sumado alicraabina waa icraabkii afarta ahaa ee haddeer aan soo marnay rafcu nasbu khafdu jasmi maaha sidaa macnaheeda marka wuxuu noqonayaa baabu macrifati calaamaati licraabi icraabkii haddeer aan soo marnay afarta ahaa calaamooyinkiisa ama sumadihiisa sidii loo baran lahaa baabkeedii wey icraabkii haddeer aan soo marray ee afarta ahaa ee rafcu nasbu khafdun jasmun ahaa calaamooyin uu iska leeyahay icraabka iyo tusaalayaal uu leeyahay sidii loo baran lahaa baabkii ka shaqaynaya wey war ma fahnay baabu macrifati calaamati alcalaabi macnaheeda waxa la isweydiinayay ka mid tahay insha allahu tacaala halla xifdiy baabu macrifati calaamaati alicraabi icraabka calaamooyinkii barashadoodu baabkeedii wey lirafci rafca ayuu u sugnaado oo rafca wuxuu leeyahay arbacu calaamaatin afar calaamadood soo icraab markii aan ka soo hadlaynay ma aanan dhihin afar uu u qaybsamaayo rafcu nasbu khafdun jasmun soo ma aanan sheegin rafcun soo kama aanan bilaabin markii aan tirinayni haddana icraabkii afarta ahaa calaamooyinkeedii inuu sheego marka uu doonayo rafcadii buu ka bilaabay rafcadoo afar calaamade lirafci rafca ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaamadood bay rafca leedahay afar sumadood ay leedahay lagu garanayo addammatu damo oo godaal ah damo waa godaal walwaawu iyo waaw walalifu iyo alif iyo wanuunu nuun afartaa calaamo ayay leedahay dama ayay leedahay rafca ujeeda faama damatu fatakunu calaamata lirafci fi arbacati mawaadica في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء waayahay rafca calaamooyinkeedii beekay ahaayeen afaray ahaayeen damatun waawun alifun nuun afartan calaamadood oo rafca ay iska leedahay mid walba meelo gaaru gala oo lagu yaqaanaayo calaamooyinka kale ayan geli karin sida ismun mufradun wax la yidhaahdaa jira ismun mufradun waan fasiri doonaaye lafdigan muxamadun ah markuu muxamadun yahay muxamadun inuu rafcisan yahay waxaan ku garan karnaa oo keli ah in la godo calaamooyinkii kale ay rafco lahaydee haddeer aan sheegayno waaw iyo alif iyo nuun midna muxamadun ma geli karo muxamadun marka uu rafcisan yahay waxaa geli karaa oo keli ah godaan saxiix sidaa macnaheeda waxa weeyaan icraabkii afarta ahaa ee rafcun rafcu nasbu khafdun jasm mid walba calaamooyin buu leeyahay rafca ka soo qabo afar calaamo ay rafca leedahay afar calaamo afarta calaamo waa godaal waaw alif iyo nuun afartan calaamadood mid walba meelo khaasuu leeyahay oo cid kale ayan geli karin soo dhag maahan afartan calaamadood mid walba meelo khaasoo cid kale ayan geli karin uu leeyahay sida damatun waa godaal soo maaha damatun baabu rafcada haddii la joogo damada afar meel ay gashaa afar meel afartaa meel m waxaan ahayn ma geli karto dama afartaa meella dama waxaan ahayn ma geli karo maxay yihiin afartaa meel الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الاسم المفرد لفظ معنيه ني والبو غرانيا الاسم ومقع المفرد مفرد وحوي كيري هل اسم وي هل مقع هل مقع كيري لبا مقع معها مقع يبدلنا معها هل مقع او كيري ان لا رفعيا هدي لا دونه غدالا لو رفعيني الاسم مقع المفرد ميل محمد meeqaa ruuxu magac u yahay hal ruux magacii waayo soo ma aha waaya muxamadun waa ismi waa magac waana mufrado hal ruuxu magac u yahay alismu mufradu macnihiisa sida ayaa loo jeedaa waa magac hal ruux tusinayo marka la godayo goda waxaa lagu marka la rafcinayo waxaa lagu rafcini godaan oo waxaan leenahay muxamadun saxiix muxamadun marfuucun wa calaamatu rafcihi damt aahiraة fi aakirihi intaa waa soo xifdina waa naqaana macnaheeda waa fasiri karnaa soo maha محمد مرفوع محمد ولا رفعي وعلامة رفعه إنه رفع سيه وحنا تسنيا ضمة جلال ظاهرة كم مغلة في آخره ما شاء الله توا صبرا صبرا معا وحنقدر إلى هذا لأنه اسم مفرد بقدري لأنه وحاب ضمن له رفعي واو يا ألف يا نون يا قواس محل له رفع وين لأنه اسم مفرد واسم مقع مفرد هنروح مقع هو اسمه مفرد كان وحا لو رفعيا marka la rafcinayo godaal warka lama jiro صحيح booska u horeeya bama degta wey booska labaad ee bama degta waxa weeyaan jamcu taksiir jamcu macnihiisa ma la yaqaana muxuu noqonaa dad badan ama wax badan صحيح jamcu waa wax badan taksiir na macnaheeda waxa weeyaan wixii la jejebiyey jamcu taksiiri wixii la jajabiyey isla magacii la jajabiyey isla markaana wax badan tusinayay jamac waa sahlan yahay waa wax badan laakiin taksiir maxaa u wadaa adiga taksiir waxaa loo wadaa muxamadun hal ruux magaciiso ma ahayn muxamed haddii aan doonno dad badan inaan dad badan oo maxamed la lagu wada la wada yidhaahdo dad badan oo maxamed la wada yidhaahdo inaan sheegno haddii aan doonno maxaan samaynay laba wadaan maray karnaa wada jamcu mudakar saalim baa la yidhahdaa xagga idig way soo socotaa wada kale waxa weeyaan jamcu taksiir wax la yidhaahdo maxay tahay muxamadun miimaa u horeeya xana way ku xig miim kalena wuu kusii xig daalna waa u dambeeya waa afartaa xarf soo sidaa maaha miimaa u horeeya xaa ku xigta miimaa kusii xiga maxaa ugu dambeeya daal ma fahani waxaan samaynaynaa xuruuftan aan kala bedelayna see u kala bedelayna miimka horta wuu godnaaye waa kordhigay miimkii u horay mu soo ma ahayn ma dhe horta sidii soomaali oo kale ma u dhe maxamed a yidhahda soomaalidu ma xa'dii miim buu ku xigino markii hore xa'da iyo miimka dhexdoodana alif geli reeban miimkii labaad ee kordhignaana hoos dhig muxuu noqday maxaamid muxamed soo ma ahayn mu yay ahayd arrintu xa iyo miimna waa isku xigeen haddeer maxaa samaynay madhe oo miimkii kordhi xadiina kordhi alifna ku tag maxaa miimkii kordhignaana hoos dhig maxaamidun maxaamidun maxamed yaaluu noqonaya ma garatay waayahay muxamed maxaamid inay muxamed yaalo tahay oo hal muxamed ay ahayn yaana tusiye intay ka timid waxay ka timid ismigii mufradka ahaa yaan bedel ku samaynay oo waxyaaba waxaan markii hore ku jiri inaan kusoo darno alifa si uusan u xarakaysnaynna waa u xarakaynay magacii waa jijibinay waayo xa iyo miimaa isku xigaye alifaan dhexda u gelinay waxay la mid tahay fartani soo far maaha ya waa gaaban tahay haddeer intan inaan gaadhsiinno haddii aan doonno soo yeelayna dhexdan inta laga gooye yaa geed lagu kabay way dheeraatay marka fartii maxaa dheereeye taksiir waa la jebiyey fartan waxaa dheereeyey saxiix dadka lugaha ka xanuunsan oo kalea lagu lagu sameeya ninay lugta gaabatay hee lugti kale in lala ekaysiyaa la doonaya geedaa lagu kabay lugtii waa dheeraatay maxaa dheereeyey lugtani waa la jebiyey sidoo kale weeyaan maxaa muxamed inuu maxamed yaalo badan noqdo maxaamid la yidhaahda waxaa keenay magacii baa la jejebiyey oo inta dhexda laga kala gooyey wax lagu kabay magacii laga haraggii wax la bedeloo kale ahaan waayo sida xarakadii laga kala bedelay jamcu tagsiir sidaasaa la yidhaahdaa rajulun hal nin waayo rijaaluna rag badan rag badannimada yaana tusaya waxa wax badan inaad u waddo maxaan ku garanay hee waad bedeshay raada waa kordhignayda waad hoos dhigtay jiimta way godnayda intaad kordhigtay weliba alif ku taagtay saxiix rijaalun jamcu tagsiir baa la yidhahdaa jamcu tagsiirkaasina marka la rafcinayo godaalaa lagu rafcinaa asna rijaalun laa tulhiihim tijaaratu soo aayad qur'aan maaha ya inahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljin inahu kaana rijaalun rijaalun waxaad leedahay marfuucun waa la rafciyey wa calaamatu rafcihi inuu rafcisan yahay waxaana tusinaya damatun godaal daahiratu ka muuqda fii aakhirihi meesha ugu dambe intaa horay baan usoo barannay maxaa ugu ziyaada ah oo maxaad godaan ugu rafcisaa lagu weydiini maad waaw iyo nuun iyo alif iyo kuwaas ku rafcisid liannahu jamcu taksiir baad leedahay liannahu jamci waa jamci la jejebiyey jamca la jejebiyeyna qoladii damada ay gelaysay wey waa kii labaad ismi mufrad ee jamcu taksiir aad haysaa kan saddexaad waxa weeyaan jamcu lmu'anasi assaalimu jamcu waa naqaanaa soo maahan waa dad badan almu'anas yaa yaqaanaa dumar waaye soo maahan jamc jamculmu'anasi lafdigaa macnihii wuxuu noqonayaa marka dumarkii faraha badnaa rag kuma jiro dumarkii faraha badnaa assaalimu yaa yaqaana haye wuu nabadgale sidee u nabadgale dumarka lama kala fiijinin miyaa loo wada may wuu nabadgalayna waxaa loo jeedaa jamcu taksiir soo ma aanan dhihin waxbaa la kala bedelay oo dhexdaa laga kala gooyey jamacan faraha badan ee dumarka tusinayaa mufradkiisii siduu ahaa waxba lagama bedelin isagu waxba lama kala goynin xaraka lama bedelin sidiisuu iska yahay oo hadduuba sidiisii yahay inuu jamc yahay see ku garanayna waxaan ku garanay mufradkii sidiisii marka aad u keento xarafkii ugu dambeeyey marka aad ku hadasho unbaa waxaad kusii daba dhejini alif iyo ta alif reeban iyo ta ka dambaysa ama miaalku siiyo muslimun meeqaa ruux wey hal ruux ismi mufrad wey waa kii damada lagu rafcinayay muslimun jamc muanasu saalim inaan ka dhigaa haddii aan doonayo jamculmu'anasi haween jamcii asaalim ee haddana nabadgalay oo aan la jijibinin oo jamcu tagsiir sida loo jijibiye aan loo jijibinin inaan ku keenno haddii aan doonayno waxaan samaynayna muslimun xarafka ugu dambeeya muxuu yahay miim soo maaha miimkaad alif ku taagi taana waan ka dambaysiin muslimaatun muslimaatun muslimaatun waa jamc oo haween haween weliba yuu jamc u yahay dad badan oo haween uu tusinaya soo maaha rag muslimaatun lama dhihi karo ee muslimaatun haweenaa iskale jamcan soo dhag maaha waana saalim saalim waxaan u jeednaa mufradkiisii muslimun soo ma ahayn waxba lagama bedelin sidiisuu ku yimid miimkii hore lama bedelin siintii waxba lagama bedelin laamtii waxba lagama bedelin miimtii kale waxba lagama sidiisii uu isugu xigxigay ayuu isugu xigaa siduu u xarakaysnaa kii hore ayuu u xarakaysan yahay keli ah alif iyo taan gadaal kaga darnimo heekaas gaari meel taagan gaarigale haddaan ku daba xiriiriso hee gaarigii hore ma adan jebinin sidiisi waay soo maaha muslimun iyadoo ay tahay ubaa ta iyo alif gadaal kaga daba xiriirisa jamculmu'anasi saalim baa la yidhahdaa marka jamculmu'anasi asaalim almuslimaatu marfuucun waa la rafciyey wa calaamatu rafcihi inuu rafcisan yahay waxaan ku garanaynaa damatun godaal daahiratun ka muuqda fii aakhirihi meesha ugu dambay waayahay oo dama maxaa loogu rafciyo waaw iyo alif iyo nuun loogu rafcin waaye liannahu jamculmu'anasi saalim baad leedahay liannahu waa jamci haweene nabadgale jamc haweene nabadgalena godaala lagu rafciyaa war intaan isla fahanay walficlu lmudaarici aladii lam yattasil biaakhirihi shay kaa waa noo dambaynaya mardan baan fasiri doonaa insha allahu tacaala saddexdaa tafsiirkooda sidaa ugu dhega halba meel kusoo xira icraabkoodana waa laydinka rabaa faama damatu damada fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayay lirafci rafca u noqotaa fii arbacati mawaadica afar meelood ayay calaamad u noqotaa fi ismi magacii almufradi mufradkaha ayay calaamad u noqotaa ismi mufrad waa la yaqaana fi lismi magacii almufradi keligii ahaa rag iyo haween midku doonaa ha usugnaado wax caqlile iyo waxaan caqli lahayn midku doonaa ha usugnaado hal ismiba hadduu yahay wa jamci taksiiri iyo jejebinta jamceed jamcii jamacnimada ay u keentay jejebin mufradkiisii la kala jejebiyey iyo wa jamci lmu'anasi haweenka jamciisi jamcii asaalimi ee nabadgalaya aan waxba laga kala bedelin iyo walficli mudaarici ficli mudaaric aladii ficliga mudaaricoo lam yatasil uusan la xiriirsanin biaakhirihi meesha u dambe shay-un waxba uusan la xiriirsanin ficil mudaaricon aakhirka waxba lagala xidhiirini ficil mudaaric maxaa la yidhaahdaa waxaase aakhirka looga loo diidan yahay muxuu yahay mar danbaan fahmi doonaa kuwaas insha allahu tacaala wabilahi tawfiq sal allah وأما الواو فتكون علامة للرفع في في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مالك wuxuu ku soo jiray musanifka uu noo soo sheegay saddex arrimood kalaam waxaa la yidhaahdo iyo wixii daba socday icraab iyo wixii daba socday calaamaatulicraab iyo wixii daba socday buu ku dhex jiray wuxuu soo sheegay kalaam baabulkalaam saddex arrimood ayuu noogu soo sheegay saddexdaa arrimood waxay ahayd kalaam maxaa la yidhaahdaa hadal maxaa la yidhaahdaa afar arrimood wixii laga helaa kalaam la yidhaahdaa bu afartaa arrimood mid kamid haddii laga waayana kalaama noqonayo awalan wax lagu hadli waa inuu yahay oo weliba xuruuf la qori kara le lafdi baa la yidhaahdaa allafdu labaad murakab waa inuu yahay oo laba arrimood iyo wax ka badan waa in la iska saaraa saddexaad markaa la istarkiibiyo waa inuu wax faa'iideeyaa wax waa inuu faa'iideeya wax la fahmi karaa waa inuu ka soo baxaa afraad wadci waa inuu yahay oo laba macno leh carabi waa inuu yahay wax alla wixii aan carabi ahayn kalaam ay naxwiyiinta ka hadlaan ma aha ama bilwadci in lagu fasiro wax ujeeddo iyo ukasloo yidhi waa inuu yahay ruuxii hurdaya iyo carugii yaraa hadaaqiisi iyo waxaasaa baxaya afartaa arrimood wixii laga helaa kalaam la yidhahdaa buyi kadib wuxuu noo soo sheegay kalaam saddex qayb inuu u qaybsamayo ismun ficlun xarfun ja'a limacnan ismun magac baa la yidhaahdaa ficlunna waa dhacdada ama waxa la qabtay xarfun ja'a limacnan iyo xaraf macno leh xarfun ja'a limacnan xarfun jaa limacnan wuxuu u raaciyayaa garanaya ismun jaa limacnan ficlun jaa limacnan muusan dhihin xarfun jaa limacnan buu yidhi haye xuruuftaan ha ismiga aan wax faa'iidaynayn muxuu u bixin waayey saxiix ismi aan wax faa'iidaynin iyo ficli aan waxba faa'iidaynin midnaba ma jiro marka uma baahna jaa limacnan in la yidhaahdo ismi oo dhan iyo ficli oo dhan macnuu keena ee xarafka ayaa wuxuu u qaybsamaa xaraf macno leh iyo midaan macno lahayn kii aan macnaha macnaha lahayn si uu u bixiyo ayuu jaa limacnan u raaciyey arrinka saddexaad ee musanifku noo sheegay waxaa weeyaan ismi iyo ficli iyo xaraf mid walba calaamada lagu garanayo ismiga afar calaamo ayuu usoo sheegay khafda tanwiin xuruufulkhafd iyo al afarta arrimood ayuu usoo sheegay afartaa wax alla waxay galaan ama wixii ay geli karaan markaa iyayan ku jirin haddii ay doonaan wixii ay geli karaan ismi wey ficligana afar calaamo ayuu usoo sheegayo qad iyo siin iyo sawfe iyo taa-u taaliif assaakina afartaa calaamo waxa ay ku jiraan ama waxa ay geli karaanba ficli weey xarafkana wuxuu u sheegay calaamadii calaamad la-aan kelimadii ismi calaamadiisa aqbali weydo ficli calaamadiina aqbali weydo kelimadaa xaraf wey kelimadan ismi calaamadii kuma jirto mana la gelin karo ficli calaamadii kuma jirto mana la gelin karo khalaas kelimadaa xaraf weeye war kale ma jiro baabkii hore intaa ayuu noogu soo sheegay baabkii labaadna saddex arrimood ayuu kusoo sheegay asna baabu baabulicraab saddexdaa arrimood waxay ahayd icraab maxaa la yidhaahdaa sidiisaba iyo icraab meequu u qaybsamaa iyo icraab sidee loo kala leeyahay saddexdaa arrimood ayuu noo soo sheegay icraab maxaa la yidhaahdaa su-aasha musanifku wuxuu kaga jawaabay icraab waxaa la yidhaahdaa saddex arrimood wixii laga helo isbedel waa in la helaa isbedel isbedelkaana kelimada xarafka ugu dambe waa inuu ku dhacayo isbedelkaana waa in uu keenay kelimada caamil horey ka galay saddexdaa arrimood wixii laga helo ayaa icraab la yidhahdaa saddexdaa mid kamid a hadii la waayo icraab ma noqonayo isbedelba hadduusan jirin icraab meeshaa ma yaalo isbedel haddii uu jire kelimada horay uusan ka gelin waxaan ujeedaa kelimada gadaasha uusan ka gelin ee horay ama dhexduu ka galay kaana lama yidhaahdo icraab bedel haddii uu jiro kelimadana gadaal uu ka galay laakiin caamil horay ka galaba uusan keenin isna icraab ma ee waxaa la doonayaa isbedel horta awalan waa in la helo tagyiir isbedelka awaakhirlkelim waa inuu yahay kelimada meesha ay ku dhammaanaya xarafka ugu dambeeya isbedelkaa waa inuu dhacayo isbedelkaa kelimada aakhirkeeda gelaya waa in uu keenay kelimada caamil horay ka galay caamil maxaa la yidhaahdaa caamil waxaa la yidhaahdaa musanifkaa loo keeni doonaa waa waxyaabaha kelimada dabayaaqada inay rafcismato ama inay nasbismato ama inay khafdismato ama inay jasbisato keenaya laazim kelimada horay buu ka gelayaa isagu isbedelka uu keenayana kelimadu aakhirka ka gelinaya cawaamil baa la yidhaahdaa kaa ayaa waxaa la yidhaahdaa icraab icraab maxaa la yidhaahdaa su-aashaa jawaabteeda halkaa wey waa kelimada aakhirkeeda isbedelka ku dhacayo caamil horay ka galayna uu keenayo takyiru awaaqir ilkelimi likhtilaafi alcawaamili daakhilati calayha isbedelkaa mid la arki kara wuu noqon karaya laguna hadlaya sida jaa muxamadun raaytu muxamadan marartu bimuxamadin isbedelkii waa ku hadli haynaa godaal iyo kordhigiyo hoosdhiga ku hadli hay mid aan la arkayninna wuu noqon karaya meelo khaas ahaaneed ayuu galaa kan aan la arkaynin waan ogaan doonaa insha allahu tacaala waayahay arrinka labaad ee baabka uu kaga hadlay musanifka waxa weeyaan icraab baa ku u qaybsamaa sidaa macnaheeda waxa weeyaan isbedelka kelimada aakhirkeeda ku dhacaya meeqa wey waa afar arrimood buu yidhi musanif isbedelka kelimada aakhirkeeda gelaya waa afar arrimood rafcun nasbun khafdun jasmun rafcun rafca rafca waxaa la yidhaahdaa godaal iyo godaal waxa lagu daray godaal iyo godaal wixii lagu daraa rafca la yidhaahdaa ee godaal keligii rafca ma aha sidaa darteed rafcun marka aad macnaynayn rafcun rafcaun waa inaad tidhaahdaa ee ma dhihi kartid rafcun godaal maxaa dhacay godaal keli rafca maaha waa adigoo yidhi mudug gaalkacyo wey waa khalad wax jira maaha ee waa inaad tidhaahdaa rafcun rafca wey rafcana waxaa la yidhaahdaa godaal iyo godaal waxa lagu daray godaal garanaya waxa lagu daray muxuu noqonayaa iyo yaqaana jaanibkan haye sheekada waaw kow alif nuun saxiix waaw iyo alif iyo nuun iyo godaal afartaasoo la isku daraa rafca la isla yidhaahdaa rafcun nasbana waxaa la yidhaahdaa fatxa iyo wixii lagu daray fatxatu wamaa naaba canha fatxa iyo wixii ka naa'ib noqonayey fatxa waa kordhiga khafdana waxaa la yidhaahdaa hoos dhig iyo hoos dhig wax lagu daray kasratu wamaa naaba canha jasmana waxaa la yidhaahdaa sukuun iyo wax lagu daray reebitaan iyo wax lagu daray waayahay icraab afartaa ayuu u qaybsamay garanay icraabkaa xaggee galaa sidiisaba ismi iyo ficli iyo xaraf sidee u kala galaa xaraf weligiiba lama icraabo xaraf weligii lama icraabo xaraf weligii lama icraabo macnaheeda muxuu noqonaya weligii isma bedelo xaraf weligii isma bedelo waa la godaa iyo waa la hoosdhigaa iyo waa la kordhigaa iyo waa la reebaa ma jirto sidii lagu arku weligii ahaani hadduu waagii la arkaya u horay godnaa godaalkaa unbaa lagu waday lagama bedela xayu xayu ismi weeyaan laakiin xaraf ahaanay u yareeg tahay ee haddii ay xaraf tahay muxuu ahaa xaraf wixii waagii hore lagu arkay haddii godaal lagu arkay godaalkaasaa lagu waday haddii kordhig lagu arkay kordhigayaa lagu waday haddii hoosdhig lagu arkay hoosdhigaa unbaa lagu waday haddii reebitaan lagu arkay reebitaanka ayaa lagu waday lamama bedelin ee waxa icraab uu galaa isbedel waxa uu galaa waa ismi iyo ficli waayahay ismun iyo ficlun waa labo icraabkana waa afar oo rafcu nasbu khafdun jasmun sidee u kala leeyihiin ismiga wuxuu leeyahay rafcun nasbun khafdun ficligana wuxuu leeyahay rafcun nasbun jasmun sidaa macnaheeda waxa weeye ismi iyo ficli rafca iyo nasbo way wada leeyihiin oo ismiga waa la rafciyaa waana la nasbiyaa ficliga waa la rafciyaa waana la nasbiyaa khafdo iyo jasmana way kala leeyihiin oo khafdun ismigaa goonni u leh jasmunna ficligaa goonni u leh intaa saddexdaa arrimood baabkii labaad ayuu kaga hadlay musanif icraab maxaa la yidhaahdaa meequu u qaybsamaa xaggee galaa baabkii shalay aan soo bilownay ee bilowgiisa aan joojinay wuxuu ka hadlayey icraabkii afarta ahaay oo rafcun nasbun khafdun jazmun ahaa calaamaad uu leeyahay sidii loo baran lahaa icraabka afarta ama isbeddelka afarta in ay kelimada ku jiraan ismiga inuu rafcisan yahay inuu nasbisan yahay inuu khafdisan yahay ficliga inuu rafcisan yahay inuu nasbisan yahay inuu jasmisan yahay maxaa la tusinaya kelimaan arkay meel ku taal qur-aanka dhexdiisa baan kelimo ku dhex arkay kelimadanay talow miyay rafcisan tahay miyay nasbisan tahay minay miyay khafdisan tahay kelimadan ismi iyo ficli iyo xaraf inay tahay wixii aad ku garan lahayd wabaad usoo baratay waxaad ogaatay kelimadani ismi inay tahay ama ficli ay tahay waayahay icraabkeedii baad rabtaa inaad ogaato isbeddelkeedii baad rabtaa inaad ogaato isbeddelkeedii inaad ogaato haddii aad doonto baabkan ayaa ka shaqaynaya isbeddelkaa kelimada aakhirkeeda gelayo calaamooyinka uu leeyahay ee lagu bara lagu garanayo barashadeedii ayuu ka hadlayaa baabkan rafcuu ka bilaabay wuxuu yidhi rafcun waa godaal iyo wax lagu daray soomaanan lahayn ismiga inuu rafcisan yahay ama inuu ficliga rafcisan yahay afar arrimood mid unbaa lagu garanay afar arrimood mid ka mida kelimaday dabayaaqada ka saaran tahay kelimadaa way rafcisanta afartaa arrimood oo la isku daraa rafco isla ah ko kelimada aakhirkeeda godaal aad ku aragto way rafcisan tahay kelimada aakhirkeeda wow aad ku aragto way rafcisan tahay kelimada aakhirkeeda alif aad ku aragto way rafcisan tahay kelimada aakhirkeeda nuun aad ku aragto way rafcisan tahay afartaa calaamadood mid ka mida kelimadii loo dambaysiiyo kelimada way rafcisan tahay waayahay afartani meelo khaasoy kala galgalaan bay leeyihiin shalay waxaan soo qaadannay afartaa calaamadood kii u horreeyey damatun weeye meelaha lagu yaqaano oo baaburafcada haddii la joogo kelimadani ismi iyo ficli midkay doontaaba ha noqotee kelimadaa in la rafciyo marka la doonayo afar arrimood kelimadaa midun haddii ay noqoto afar arrimood midun haddii ay noqoto waxaa lagu rafcinayaa wuxuu noqonay godaal afartaana waxa weeyaan ismi mufrada jamcu tagsiir جمع المؤنث السالم فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء صحيح وأفرتا أفرتا أرمود كان أقول بيا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كامو يسدح له رواف سري الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء باب ضبان كبرا دوننا إن شاء الله تعالى إيه haddeer waxaan ku dhegaynaa ismi mufrada iyo jamcu tagsiir iyo jamculmu'anafi saalim saddexdaa tafsiirkoodii waa haysanaa ismi mufradoo baabu rafca joogo godaalaa lagu rafcinaa war kalama jiro baabu rafca u joogo maxaan ku garanaynaa war marka horeba hee cawaamishaa lagu bari doonaa awa waxyaabaha camalfaleen rafcada doonayo oo ismiga haddii ay horay ka galaan ama ficliga haddii ay horay ka galaan laazim rafcinayo kuwaas waa baran doonaa cawaamilu rafca la yidhaahdaa markeedaan baranayn ee hadda w waxaan baranihaynaa rafcada lafteedi calaamooyinka ay leedahay oo kelimadani inay rafcisan tahay marka aan ogaano calaamada lagu rafciyey weye waxa aan baranhayno oo waxaan leenahay ismi mufrad haddii ay tahay kelimadani marba haddii la rafcinayo waxaa lagu rafcinaya godaal oo godaal maxaa loogu rafcinaya hee waa ismi mufrad ismi mufradna godaala lagu rafciyaa waxaad leedahay miaal جاء محمد والله غفور والله مرفوع الله ولا رفعي هذا إنه اسم تايوان نقلنا وألا كجد إنه رفع سنتها هنا عامل كي رفعيني ولما أدن براني وقالينا إن شاء الله إيه هذا وحا أنبرنا وحا الله إنه اسم تايوان براني علامة الرفع إنه قلالك سارتها هنا وابراني sababka calaamatu rafcada dama looga dhigayo godaal looga dhigayna waa naqaanaayo ismi mufradi u yahay marka waxaan leenahay caamilkii weliba aanan gaarina xagga naga dhig inta kalea wadayna allaahu marfuucun ismun marfuucun ismun ismi wey ashaan ku garanhaya marfuucun waana la rafciye calaamad in la rafciya natusiya gadaal kaga taalla wa calaamatu rafcihi in la rafciyana waxaa na tusinayo calaamad waa damatun godaal daahiratun ka muuqata fii aakhirihi meesha ugu dambe oo maxaa godaal loogu rafciyo wax kale loogu rafcin waaye liannahu allaahudan ayaa waxay tahay ismun mufrad waa ismu mufrad ismu mufradana danbaa lagu rafciya جمع تكسير يا جمع مؤنث السالم يا فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أفرت ضمن المرفع وأنا يصوم مرفع هل كان ودو كم بالراوية رفعنا على نوينك أي لهيلة أفرتها ضمن ميريه أي جلي أي جلي سهدي وصور شيء سد هذه كلميريه أي جلي بدون يا الكبرى ضم وحد كحية الواو صماهي واو علامة الرفعة أي كم يتهي laba meel ayay ina gashaa laba meel afar ma aha saddex ma aha hal ma aha labay gashaa maxay yihiin labadaas jamculmudakar isaalim alasmaa lkhamsa labadaa meel marka la rafcinayo waaw ayaa lagu rafcini dama laguma rafcin karo godaal laguma rafcin karo alif laguma rafcin karo nuunna laguma rafcin karo waxaa lagu rafcina wow laba boos maxay yihiin labadaas jamculmudakar isaalim jamcu waa naqaanaayo waa dad badan soo maaha almudakar macnaheeda maxaa weeye lab weeye ama rag weeye soo maaha jamcu lmudakari raggii faraha badnaa asaalimu ee nabadgalay jamc waa naqaanaayo waa dad badan almudakarna waa naqaanaayo lab weeye asaalimu ayaa noo soo haray saalim waxa weeye magacan jamca laga dhigay maanta intii aan jamca laga dhiginee mufradka uu ahaa siduu ahaa waxba lagama bedelin haddii wax laga bedelo jamcu tagsiir baa la dhihi lahaa soo ma ahayn shalay waa kaa soo balanay ee mufradkiisii waxba lagama bedelin sidiisibuu u qoran yahay xuruuftii siday isugu xigtay isugu xigtaa siday u xarakaysnayd ayay u xarakaysan tahay khalaas wax lagu soo dareen ma jiro wax laga gooye lama arko ismigii mufradka ahaa siduu u qornaa ayuu u qoran yahay marka waayahay ismigii mufradka ahaa siduu u qornaa waagii hore haddii haddeer uu u qoran yahay maxaa kala saaraya mufradnimada iyo jamcnimada maxaa ku garanaya inuu jamc yahay waxaa ku garani ismigii mufradka ahaa xarafkii ugu dambeeyey markuu dhammaystirmay ayaa waaw iyo nuun lagu daba dejiyey waaw reeban iyo nuun kordhigan ayaa laga dambaysiiyey sida muxamedun soo maahay muxamadun iyadoo waxba aadan ka bedelin dun daalkaa dambe waaw iyo nuun ku dabadejiyo duuna leh muxuu noqonayaa muxamaduuna muxamaduuna muxamedyaalihii faraha badnaa ayuu noqoni muxamadun hal nin uu ahaa muxamaduunana muxamedyaalo badan muxamedyaalo badan maxaa na tusaya waawdan iyo nuunta lagu daba daraa na tusaya soo sax maana muslimun waa hal ruux oo muslima muslimun isagoo muslimin oo waxba aadan ka bedelin oo miimkii hore meeshiisuu yaalla wuuna godan yahay siintii way reeban tahay halkeedii bay taallaa laamtii ka dambaysa waa hoos dhigan tahay miimkii ka dambeeyey laamtu sidii ugu xigaa waxba lagama bedelin ba waxaad ku samayni miimka ugu dambeeyaad wow iyo nuun raacini muxuu noqonayaa muslimuuna muslimuuna marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaawu لأنه جمع المذكر السالم مسلمون لفظغني مرفوع ولا رفعي وعلامة رفعه إن لا رفعينا وحن كقرن هيا الواو واو ذا قدام بيسا كقرن ومحاو لو رفعيه ضمئي وحا لو رفعين وي لأنه جمع المذكر السالم لأنه مسلمون كريم جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم لما كذا رفعنا يو نون أيا لو رفعيه taa waa mid waaw labadii meelay degaysa mid kamida weeye jamcu mudakarsaal ka labaadna waa shan ismi oo la xifdinayo ayagu tilmaam kale male shan ismi oo la xifdinayo weeye khalaas aan wax kale lagu daraynin waxbana laga goynaynin shantaa waxa weeye abuuka aquuka xamuuka fuuka duumaan abuuka aquuka xamuuka fuuka duumaali shantaasi marka la rafcinayo waawdan hadda ka muuqatoon arki hayna ayaa calaamatu rafcawa abuuka iyo abuuhu iyo abuuhum waa isku mid gadaal waxaa la raacinaya danka melihi ee waxaan ujeednaa abuu intaa weeye hadleen waxaan danta ka leenahay abuu waxaan leenahay waa marfuuc waa la rafciyey wa calaamatu rafcihi in la rafciyeyna waxaa na tusinayaa alwaawu waawda lagu dabadaraa na tusin oo maxaa waaw loogu rafciyey oo damo iyo waxyaabo kale loogu rafcin waayey liannahu smun min alasmaa'i alkhamsati liannahu ismun isagaa wuxuu yahay magac min alasmaa'i alkhamsati magacyadii shanta ahaa ee la xifdinayuu ka mid yahay asmaau lkhamsaana marka la rafcinayo waaw ayaa lagu rafciya misle fahnay intaas labadaa arrimood baaburafca haddii la joogo waaw ayaa lagu rafcinayaa waa jamcu mudakarusaalim iyo asmaa sit asmaa lkhamsa وأmا اwaaw wawda fatkun waxay ahaataa calaamaةa calaamad ayay lirafci rafca u noqotaa fii mawdicayni laba meel dhexdooday calaamad u noqotaa fii jamci اmudakri raggii jamcii jamcii asaalimi ee nabadgalay waxba lagu samaynin asaalimida waxyaabaha laisweydiin doonay ka mid tahay waxa loo wado halagu dhow iyo wa min alasmaa'i magacyadii alkhamsati ee shanta ahayd ee sideeda loo xifdinayay wahiy magacyadaasi abuuka aabbaha wey iyo wa akuuka walaalka iyo wa xamuuka dumaashiga ama siidiga iyo wafuuka afka iyo waduu maalin kii maalka u saaxiibka ahaa maalka iska lahaa wa ama alifu alif fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayay lirafci rafca u noqotaa fii taniyati alasmaa'i magacyadii la isku daray khaasatan oo keliya rafca afar calaamo ay lahayd laba calaamo ayaa waxaan soo sheegnay meelihii ay kala gelayeen damatun waawa calaamada saddexaad alif weeyaan baabu rafca haddii la joogo alif waxay gashaa hal hoos hal meel bas hal meel ayay gashaa meesha maxay tahay taniyat lasmaa'i taniyat lasmaa'i lafdigaa macnihii fahm taniyatu waa laba alasmaa'ina waa magacya soo maaha taniyatu lasmaa'i magacyadii labada laga dhigay macnaha laba magacaad isku dartay laba magacoo isku mid ahaa ayaad hal meer hal mar inaad wada sheegto aad doontay tatniye wax la yidhahdaa ka soo bixi soomaaliga tatniye male jamc iyo mufraduu leeyahay yacni inaad tidhaahdo maxamed baa yimid iyo maxamed yaala yimid wax ka dhexeeyaa ma jiro laba maxamed waxaad ku sheegtay male inaad laba hormariso mooye saxiix amaa carabiga taa waa ka bedelan yahay waa ka fasaaxa weynyahay halka ruux maxamed weeye laba haddii ay noqdaanna maxamedaan wixii badanna maxameduun soo dheg maaha haddaba muxamadun oo mufrada iyo muxamadun kale oo mufrad asna laba muxamed ayaad rabtaa inaad wada sheegto waa laba muxamed inaad wada sheegtaad doontay waxaad samaynay maxamedun soo daal uma dambaynin daalka unbaad alif iyo nuun ka dambaysiini alif iyo nuun oo waxaad leedahay muxamadaani muxamed daani aliftan aad ku dartay ayaa waxay tusini laba muxamed inay yihiin kowde iyo in uu rafcisan yahay oo calaamatu rafcadiisa alifta ay tahay magaciina waxaa la yidhaahdaa taniyat lasmaa'i labadii magacee la isku daray wey labadii magacee la isku daray alif waxay gashaa baabu rafca haddii la joogo hal boos booskaana waxa weeyaan taniyat lasmaa ee misaalla wuxuu noqonayaa muxamadaani muxamadaani marfuucun wa calaamatu rafcihi alalifu liannahu taniyat lasmaa ama muhanan muxamedun marfuucun maxamed waa la rafciyey wa calaamatu rafcihi in la rafciyeyna waxaana tusinayaa alalifu alifta lagu taagay oo maxaa alif loogu rafciyey liannahu taniyatu lasmaa'i isagaa wuxuu yahay laba magacoo la isku daray halkaa boosay gashaa alifta wa ama alalifu alifa takunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayay lirafci rafca u noqotaa fi lasmaa'i fii taniyati alasmaa'i labadii magacee la isku daray khaasatan ee keli ah وأmا nuun nuun fatakunu waxay ahaataa calaamaةa calaamad ayaa waxay u noqotaa lirafci rafcay calaamad u noqotaa nuunta fi اأfعaali fi اficl اmdaaric ficli mudaaricayay calaamad u noqotaa ida اtasala bihi ficligaa mudaaric haddii uu la xidhiidsado damiiru tatniyatin aw damiiru jamcin aw damiiru muanasati mukhaadaba rafca afar calaamadood ayay lahayd saddex waa soo sheegay dama waaw alif saddexdaa waa soo sheegay kii u dambeeye weeyaan kani waa nuun nuun baabu rafca haddii la joogo hal boos ayay gashaa sidii aliftii oo kale wey hal meel ayay gashaa halkaa meel muxuu yahay waa ficil mudaaric oo lagu dabadejiyey waaw ama alif ama ya ficil mudaaric oo lagu dabadejiyey waaw iyo alif ama ya ficil mudaaric laftiisaaban weli noo waadixsanayn waxbaa naga saaray mar baan ogaan doonaa ficil mudaaric insha allahu tacaala laakiin iska hayso uun magacaa haddeer isaga sii dheganow ilaa xaqiiqadiisa looga tago ficil mudaaric sida misaalaan ku siinayaa tafcalu wey tafcalu tafcalu waaw haddii aad ku dabadejiso wawda nuunaa ka dambayni nuuntaasaana calaamatu rafca oo wuxuu noqonayaa tafcaluuna tafcalu ayuu ahaa waagii hore inta aan wow lagu dabadejinin wow haddii aad ku dabadejiso wawda nuunaa ka dambayni nuuntaasi ayaa calaamatu rafca wuxuu noqonayaa tafcaluuna tafcaluuna marfuucun baad leedahay tafcaluuna waa la rafciyey wa calaamatu rafcihi in la rafciyeyna waxaana tusinayaa annuunu nuunta ugu dambe ayaana tusin oo nuun maxaa loogu rafciye oo damo iyo waaw iyo alif iyo kuwaas maxaa loogu rafcin waaye liannahu ficilmu ficlun mudaaricun ittasala bihi waawun waa ficil mudaarico waaw ku daba dhegtay ama ficlu min alafcaali alkhamsati baa la yidhahdaa saasaa ka fudud magacaasa loo yaqaana alafcaal lkhamsa waxaa la mid a ficliga mudaaric meesha aan wow kaga daba dejinin haddii aan alif ku daba dejinana waa la mid oo wuxuu noqonayaa tafcalaani tafcalaani tafcalaani ficlun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi annuunu tafcalaani waa ficil mudaaric marfuucun waana la rafciyey wa calaamatu rafcihi inuu rafcisan yahayna waxaana tusinayaa annuunu nuunta ugu dambe tafcalaani liannahu ficlun min alafcaali alkhamsati waa ficil shan ficli oo la yaqaana kamid a afcaal khamsa mar baan ogaan doonaa insha allahu tacala waxaa la mid a meesha alifta ay taalla inta aad ka tuurto haddaad ya dhigtana waa la mid tafcalaha somaha laamta alifaa ku xigtay ya haddii aad ku xijisiisana waa lamid oo nuunaa lagu rafcinay ficli oo wuxuu noqonay tafcaliina tafcaliina tafcaliina ficlun mudaaricu marfuucun wa calaamatu rafcihi annuunu tafcalaana waa ficil mudaaric waa la rafciyey inuu rafcisan yahayna waxaana tusinayaa nuunta ugu dambaysa liannahu ficlun min alafcaali alkhamsati atacjabiina min amri illahi aaya quraan atajab tacjabiina iyo tafcaliina waa isku mid tacjabiina ficlun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi annuun liannahu ficlu min alafcaali alkhamsati soo waadix maaha waama nuunu nuun fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayay lirafci rafca u noqotaa fi lficli lmudaarici ficli mudaaric dhexdiisa ay calaamad u noqotaa idaa waktigii bayna calaamad u noqona itasala uu la xidhiirsado bihi ficliga damiiru tafniyatin laba damiirkood alifuu ku wadaa damiiru tafniya tafcalaanidii aan sheegayna wey aw damiiru jamcin ama rag badan damiirkii damiiru jamcin wuxuu ku wadaa wow aw damiiru lmu'anasati haweenay damiirkeeda almukhaadabati ee lala hadlayo ya buu ku wadaa tafcaliina damiir maxaa la yidhahdaa sidiisaba markeedaan ogaan doonaa insha allahu tacaala asna weli lama gaarin u fiirso waxaan ka soo baxnay rafca calaamooyinkii ay lahayd icraabkii afar buu ahaa rafcu nasbu khafdun jasmu mid walba calaamooyin gooni ahaaneedoo lagu yaqaano iyo meelihii ay gelayeen ayaan ka warramaynay rafcaan u horraysiinayo waxaan u sheegnay afar calaamadood inay leedahay si fiican u dhegaysta waxaan soo sheegnay rafca afar calaamadood inay lahayd koow damaa u horraysa waawna wuu ku xigay alifna way ku xigtay nuunna way u dambaysa sidaa ma ahayn damaa u horraysay meeqaa meelood oy gashay afar meelood waaw ayaa ku xigay meeqaa meelood oo kale mee isku dar lix saxiix wey alifaa ku xigay meeqaa meelood oo kale ku dar saxiix toddoba wey nuunaa u dambaysay meeqaa meelood oy gashay ku dar sideed rafca meelihii ay gashay dhan marka la isku daro sideed meelood iyay isla noqdeen soo sidaa maaha sideed meelood wey maalyadaa wax idinka tusinaya wax alla waxa la icraabo wax alla waxa la icraabo ismi ha noqdo ama ficli ha noqdee diinta islaamka min awal ilaa aakhir waxa mucraba ee ku jiro la icraabaa waa sideedda keliya wax kaloo la icraabaa ma jiro waxa la icraabaha waa sideedda inuu yahay ismi mufrada jamcu taksiir jamcu muannas saalim ficil mudaaric alladii lam yattasil biaakhirihi shay waa afartii dabada lagu rafciyey inuu yahay jamcu dakar saalim iyo asmaa alkhams waa labadii wowda lagu rafciyey inuu yahay tatniyat asmaa waa kii alifta lagu rafciyey iyo inuu yahay ficli afcaal khamsa ah waa ficliga wowda waxaa lagu daba dhejiyay afcaal khamsa la yidhahdaa sideedda oo keli ah ayaa la icraabaa sideedda keli ayaa la icraabaa macnaheeda waxa weeyaan aakhirkeeda waxa uu isbedelaa waa sideeddan keliya soo dhag maaha rafcan haddeer ka baxnay calaamooyinkeediiee nas baa lagu xiga nasbada sideeddan bay gelisa meel kale wax kama keenayso sideeddii rafcada ay rafcisay unbay nasbadana nasbiniyo dhanka kale u rogi meel kale wax ka keeni mayso nasbada shan calaama yeelan doontaa miisaal ahaan si aad u fahamtaan shanta calaama fatxaa ka mid a fatxada saddex meelood ay gashaa saddexda meelood ay geli waa ismi mufrada jamcu taksiir ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay waa afartii ay damada gelaysay saddex ka mid a soo maa wax meel kale kama ayin keenin wax alla waxa la icraabo diinta isa caalami oo dhan ba isku wadada diin ha ahaado ama hayru diin dhammaantii isku wadada caalami oo dhan waxa la icraabaa waa sideedaas sideedan ay rafcada gashay oo calaamooyinka rafcada ay kala qaybsadeen damba shanay gashay ee afaray gashay wawna labuu galay alifna halay gashay nuunna halay gashay sideed weeyaan sideedda oo keli a wey waxa la icraabaa sideedda rafcaa gashay oo calaamooyinkeedii afarta ahaa ayaa kala qaybsaday soo dhag maaha nasbadana sideedda bay geli meel kalena aan wax idinka tusiyo sideeddani ismi iyo ficli bay isu dhex yaallaan ficliga waa laba keli ah lix waa asmaa laba keliyaa ficlitaa lixda asmaada ee waa kuwe ismi mufrada jamcu taksiir jamcu muanas saalim jamcu mudakaru saalim asmaa lkhams tasniya meeqaaway lixdaa waa asmaa laba keliyaa ficlitaa labadaasi damada afartii ay degaysa kii u dambeeyey ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay iyo nuunkii uu gelayay alficl اmudaaric ida tasala bihi damiiru taniyati kii ugu lahaa ma garatee dama afaray gashay kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa ficil mudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay soo maahay calaamooyinkai rafcada kii ugu dambeeyey nuun buu ahaaye wuxuu galay ficil mudaaric ida ida tasala bihi damiiru taniyati o damiiru jamci labadaa keli ayaa ficli ah sad ab lixda kale waa ismi war ma fahamteen sidaa usoo kala qabta waxaa la icraabaa waa sideed keliya sideeddaa laba waa ficli lixna waa ismi waadix ma fahani wabillahi tawfiq sal allahu ala nabiyina maxamed رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وللنسب نسب أيوه سقنا خمس علامات شن علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون وحال كسر بحني alkalaamu waxa la yidhahdo afar arrimood afar shaki wixii laga helaa kalaam la yidhaahdaa lafdinimo wax lagu hadlay waa inuu yahay murakab wax laysa saaray waa inuu yahay sidaa waa inuu wax ku faa'iideeyanayo macno la fahmi kara waa inuu keenaa bilwadci ukas waa in loo yidhi ama bilwadci carabi waa inuu yahay afartaa sharti wixii laga helaa kalaam la yidhahdaa baan soo sheegay waxaa kaloo soo sheegnay kalaamkaa inuu u qaybsamayo saddex qayd ismun wa ficlun wa xadfu jaa limacna mid walba calaamadu gooni ahaan uleeyahayna waa soo baranay oo waxaan soo sheegnay ismiga afar calaamadood bilqabdi watanwiini waduquuli alfi walaabi wa xuruufi lqabdi ficligana afar calaamadood qad iyo siin iyo sawfa iyo taawtanin saakiraan xarafka calaamadiisana calaamad la'aan weeyaan mid kadib musanifka wuxuu soo bilaabay baabulicraab baabulicraab lafdiga haddii la macneeyo wuxuu noqonayaa baabulicraabi isbedelka kelimada aakhirkeeda ku dhacaya baabkii lagu baranayay wey isbedelkii kelimada aakhirkeeda ku dhacayay baabkii lagu baranayay wey baabulicraabi icraab maxaa la yidhaahdaa saddex sharti wixii laga helaa icraab la yidhahdaa isbedel waa in la hayaa kelimada dabayaaqadeeda waa inuu ku dhacaa caamil horay ka galayna waa inuu keenaa kadib wuxuu soo sheegay musanifka icraabka qeyb ahaan ama isbedelka qeyb ahaan afar qeyb weeye rafcun asmu khafdun jazmu rafcun oo damanku wamaa naaba canhaa ah nasbun oo farxatu wamaa naaba canhaa khafdun oo kasratu wamaa naaba canhaa iyo jazmun oo sukuunun wamaa naaba canhu ah kadibna wuxuu soo sheegay kelimooyinkii saddexda ahaa iyo ismi iyo ficl iyo xaraf macno faa'iideeye ahaa isbedelkan afartaa siday u kala leeyihiin saddexda kelima xaraf lama icraabo xaraf lamaba icraabo xaraf lama icraabo macnaheeda waxa weeyaan xaraf isbedel aakhirkii ku dhacayo oo caamil horay ka galay uu keenayaa maba jiro ee waxaa la icraabaa ama waxa isbedel aakhirkii uu ku dhacaya caamil horay ka galay uu keenayaa waa ismiyo ficli sidee u kala leeyihiin rafciniga nasbun way wada leeyihiin khafdun ama jarun mid la yidhaahdaaba ismigaa gooni ule jazmun na waxaa gooni ule ficliga kadib wuxuu soo sheegay musanifka soo bilaabay baab la yidhahdo baabu macrifati calaamati icraab icraabka calaamooyinkii barashadooda baabkeedii baabu macrifati macrifati waa inaan laga tegin macnaheeda baabu macrifati calaamati icraab icraabka calaamooyinka uu leeyahay barashadooda baabkeedii ayuu soo bilaabay rafcigu u hormariyey wuxuuna sheegay rafca afar calaamadood inay leedahay damatun waawun alifun nuunun shanta ayay le afarta ayay leedahay afartaa meelaha ay kala gelayaan marka la isku wada daro waxay ahaayeen shan saxiix sideeday ahaayeen qaaraab ahaale wax jira maaha sideeday ahaayeen sideedaas sida ay u kala ahaayeen waxa weeyaan damatun afar meelay gelaysa waawunna lamu gelayay isku dar lix bay isla noqdeen alifun hal meeluu gelayay ku dar toddobay noqdeen nuununna hal meeluu gelayay ku dar sideed bay noqdeen wax alla waxa la icraabo adduunyada waxaa joogoo la icraabaa ismi ha noqdo ama ficli ha noqdee waa sideedda sideeddaa waxaan ahayn oo la icraabo weliga arki maysid wax kasta aad tasmayso sideeddaa wixii aan ahayn maba la icraabo waxa la icraabaa waa sideeddaa keliya sideedda la icraabayo ismi iyo ficli ayay ka kooban yihiin xaraf kuma jiro horaan usoo sheegnay xaraf inaan la icraabin ee waxa la icraaba waa ismi iyo ficli sideedan ayaana ka kooban sideedan ismiga iyo ficliga ah lix waa ismi labana waa ficli lix waa ismi labana waa ficli labada ficligaa waxa weeye afartii ay damada gelaysay kii u dambeeyey alficlu lmudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay kaa waa ficli nuunta meesha ay gashaana afcaalulxamsa la yidhahda ayaa isna waa ficli labadaa ficli wey lixda kale waa asla alif waxaa lagu rafciyaa hal meel asmaaulkamsa waa ismi waawna waxaa lagu rafciyaa laba meel jamcu mudakaru saalim ma waxaad ujeedaa alif waxaa lagu rafciyaa hal meel tasniye weeyaano waa ismi taniya waawna waxaa lagu rafciyaa laba meel waa jamcu mudakaru saalim iyo asmaa lkhams iyaguna waa ismi oo keliya isku dar saddex soo maaha damada afar meeloy gelaysay saddex ka midayna waa ismi ismi mufrada jamcu taksiir jamculbaana fi saani lixdaasa asmaa labadaa kalena afcaal wey halka la isku daro sideed wey waxaa la icraabaa waa sideeda keliya waxaa la rafciyaa waa sideedda waxaa la nasbiyaa waa sideedda waxaa la khafdiyaa sideedda xataa ma wada ahaba waayo ficli lama khafdiyo wuu baxaya lixdii ismigaa keliya la khafdagi waxa la jasmiyaana sideeddaa lama wada jasminaye lixdii ismiga ahayd way bixi labadii ficli keliya soo hariyoo la jasminay so waadix maaha intaasuu raba inuu nabaro rafcadii baa ka soo baxday nasbuu bilaabaya wliلنصbi naصbe ayay u sugnaatay hamsu calaamaatin shan calaamadood alfatxatu fatxay leedahay walalifu alifna way leedahay walkasratu kasrana way leedahay walyaa-u ya-na way leedahay waxadfu nuuni nuun la gooyana way leedahay nasba afar shan calaamay leedahay rafcadii aan soo marnay afar calaamay lahayd nasbadna shan calaamay leedahay shanta calaamadoodee kelimadan inay nasbisan tahay lagu garanayaa waa fatxatun oo kordhiga kow alifun kasratun oo hoos dhiga ya iyo xadfu nuun nuun la gooyo fatxatun kordhig weeye kordhig waxba waa nasba calaamooyin ay leedahay kow alifna waa nasba calaamo ay leedahay waa labo kasratun oo hoos dhigayna waa nasbe calaamad ay leedahay hoos dhigaa nasba ay iska lahaani waa arki doona insha allahu tacaala waabaa laisdabagedinayaa marmar ya-na waa calaamad nasbe ay leedahay xadfu nuun nuun la gooyeyna waa calaamad ay nasbe leedahay shantaa calaamad ay nasbe leedahay shantani calaamadood sideedii unbay gelina waan meel kale wax kama keenina waan اسم المفرد جمع تقصير جمع نصاني فعل مضارعات كحول لك لحديدين جمع وذكر اسماء الخمس تثنية هي أفعال الخمسة شنطة بيروان سديدة بيروان إلي قناة شنطة ما يمكن واحد مكيني روان فأما الفرحة فرحة فتكون وحي أهاتا علامة علامة للنصب نصب النقطة في ثلاثة مواضع سد حميلغد في الاسم المفرد اسم المفرد كآية وجمع تكسيري والفعل المضارع الذي إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء fatxa baabu nasbe marka la joogo fatxatun saddex meel ayay gashaa saddex baabu rafca haddii la joogayo damadaasoo afar ma gelayay afarta waxay ahaayeen ismi mufrad jamcu taksiir jamcu mu'anaf saali ficil mubaaric alladii lam yaktasib bi akhirihi shay soo maahay afartii ay damada gelaysay unbaa waxaad ka reebi jamcu mu'anaf saalim saddexdii kalaa fatxa lagu nasbin jamcu mu'anaf saalim asagu hoos dhigaa lagu nasbin doonaa kaa ka bixi saddexdii kale weeye waxa fatxa lagu nasbinayo waa ismi mufrada jamcu taksiir ficil mubaaric lam yatasil biaakhirihi shay saddexdaa baabu nasbe markii ay joogaan fatxa lagu nasbiyo saxiix jamcu muanahu saalim isagu kasraa lagu nasbi doonaayo fatxa laguma nasbinayo sidaa u garo mar haddii rafca calaamooyinkeedii aan soo kala barannay qolyahan dambe soo socdaayo nasbun iyo khafdun iyo jazmun calaamooyinkooda wax dhibeyba kuma jiro tii horeo kale weeyaan ismi mufrad hadii la yidhahdo waa taqaanaa ismi mufrad tafsiir dambe ugama baahni jamcu taksiir sidoo kale ficil mudaaric baana weli baranino insha allahu tacala meel dambaan ku baran doona marka waxba in la isku daaliyo uma baahno faama alfarxatu farxada fatakunu waxay ahaataa calaamatan calaamad ayay linasbi nasbo u noqotaa fii alaaati mawaadica saddex meelood dhexdeeda ay calaamad u noqotaa fi lismi magicii almufradi ee mufradka ahaa hal ruux magicii muxamadan oo kale wey muxamadan awel muxamadun baan lahayd hadda maxaad leedahay muxamadan muxamadan mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatu waahiratu fi akhirihi muxamadan lafdigani mansuubun waa la nasbiyey wa calaamatu nasbihi inuu nasbisan yahay calaamada ama tusaalahana tusinaya fatxatun waa kordhig daahiratun ka muuqata fii aakhirihi meesha ugu dambe ka muuqata muxamadan daalka korkiisaa kordhigan soo sidaa ma aha muxamadan mansuub muxamed waa la nasbiyey wa calaamatu nasbihi inuu nasbisan yahay waxaan ku garanaynaa farxatun kordhig daahiratun ka muuqata fii aakhirihi meesha ugu dambe ka muuqata ayaan ku garanay soo waadix maaha wa jamci taksiiri jamcu taksiirna calaamad bay u noqotaa waa sida rijaal oo kale rijaalan rijaalan mansuubun waa la nasbiyey lafdiga rijaalan wa calaamatu nasbihi inuu nasbisan yahay tusaalaha aan ku garanaynaa fatxatun daahiratun fii aakhirihi waa kordhi ka muuqanaya dabayaaqadiisa walficli lmubaarici iyo ficli mubaaric idaa dakala marka uu galo calayhi ficliga mubaaric naasibun wax nasbiyaa marka uu galo oo walam yatasil uusan la xidhiirsanin biaakhirihi meesha ugu dambana sheegi oon waxba uusan la xidhiirsanin ficli mudaaric wax nasbin karaa hadduu hor ka galo caamilkii ku camalfalayo wey wax nasbiyaa haddii horay uu ka galo gadaashana aan waxba lagala lagaga daba dejinin waxaa lagu nasbinay fadxa lan nadcuwa min duunihi ilaahan oo kale wey lan nadcuwa lan wixii nasbin lahaa weeye musanifkaabaa keeni doona insha allah ujeeddada haddeer waxa weeyaan nadcuwa nadcuwa nadcuwa waxaan leenahay nadcuwa waa ficlun mudaaricun mansuubun ficlun mudaaricun ficl mudaaricun mansuubun waa la nasbiyey wa calaamatu nasbihi inuu nasbisan yahayna waxaa na tusinaya fatxatu daahiratu fii akhirihi kordhig aakhirka ka muuqda kordhig dabayaaqada ka muuqanaya لأnنه فicل مdaaرع lam ytaصل بآkirihi شhayء waa فicil mdaaرca aakirka waxba kala xidhiirsanin sidaa ayaa kordhig loogu nasbinaya warkaa faaba الفlxة fatkun waxay ahaataa calaamaة calaamad ayay linasb unoqotaa في ثaلaaثaةi مawaaضica fi اsm mfradi ismigii mfradka ahaa iyo وjamc تagsiiri iyo wficl mdaarci ficl mdaarc إida dakla marka uu galo عalayhi ficligaa mdaarc naasibun wax nasbiya walam ytaصil usan la xidhiirsanin بآakhirihi meesha ugu dambe شhay waxa uusan kala xidhiirsanin